waxaan salaamayaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha qoyska xafiiska xeerilaalinta xafiiska xeerilaalinta puntland oo haddana la jooga la taliyaha xafiiska xeerilaalinta iyo garsoorka puntland maxkamadda raxafaanka iyo darajada koowaad ee gobolka mudug xeerilaalinta gobolka mudug qaybta booliska gobolka mudug isuduwaha arrimaha qoyska iyo haweenka gobolka mudug dhammaantiin waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxa weeye maanta casharkan aan qaadanaynaa waxaa weeye waa mid aad ugu muhiima gobolka mudug aad iyo aad buu muhiim inoo ku yahay dhammaanteen sababtu waxaa weeye gobolkan waxaa ka dhaca waxaa ku badan dagaalka iyo dembiyada la galo baa ku badan aada ugu badan marka intii ka hortegi jidhay dembiyada baana hadda meesha fadhida marka aad buu muhiim inoo ku yahay waxaa fiican tababar kasta oo aan dirsanayno ama cid kastoo aynu tababaranayno inay noqoto booliiska dadka dembiyada baadha iyo kuwa kiisaskooda qaada inay noqoto inay noqdaan baa fiican inaynu dirsanno dad kale oo jaamacado ka baxay jaamacado kale waxaa igala quman inaan dirsanno dembi baarayaal iyo dembi ka hortegayaal waana ogtihiin inaan baahi weyn aan u qabno baahi weyn baynu u qabnaa marka waxaan idinka codsanayaa ama ha ahaado maanta casharkan aan qaadanayno ama tababarro kaloo inoo yimaado ha ahaadeene in si fiican loo dhuuxo looguna dhaqmo looguna dhaqmo si si waddanka uu u noqdo mid yacni dembigiisu u yaraado intaas waa intaa sida maxkamadahoo kale waxaa la rabaa inay shaqeeyaan iyaga laftigoodu oo u shaqeeyaan si aqoon ku jidho booliisku inuu u shaqeeyo si aqoon ku jidho xabsiga iyo ciidanka asluubta inuu asaguna u shaqeeyo si aqoon ku jidho inaan tababaro haddii alla idmo waxaan isku dayaynaa in tababaro loo raadiyo dadkan oo la tababaro oo haddii qofku waxaa la yidhi uu hal jaamacad ka baxo oo uusan yidhaahdo jaamacad baad ka baxday uus yidhaahdo koorsooyin kale iyo jaamacado kalena uusan gelin waxba ma yaqaan marka qofkii dadkii horey u soo bartay in tababarro la siiyo oo kor loo soo qaado haddii alla idmo inkastoo aan filaya dadkii wax horey u soo bartay inay duqoobeen oo hadda u dad yaryar yahay dadka hadda ma garanaysaa shaqooyinkan hayaa marka waxaan idinku gubaabinayaa in shaqooyinkaas si loo qabto hagaagsan oo looga shaqeeyo wixii tababaro inoo yimaadana aynu qaadanno oo si fiican u dhuuxno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kusoo dhoweynayaa wasiirka cadaaladda